toddobaadkanna dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaa ku waraysanaya liibaan saalax caalin oo ah guddoomiyaha kooxda durdurban international dhowaanna waxaa london ay ku soo bandhigeen heesaha soomaalida iyaga oo ka tumay hoolka caanka ah ee loo yaqaano london jazz cofe oo inta badan lagu soo bandhigo heesaha dadyowga kala duwan ee caalamka ku soo dhowow barnaamijka marka hore liibaan waa mahadsantaha ridwaan aad baa umahadsanta waalaashi ugu horrayn bandhiggii dhowaan aad ku soo bandhigteen magaalada london oo jaraa'idka waddanka qaarkiina ay ka hadleen yaa ka soo qayb galay dadka tiro ahaan maxaase aad ku soo bandhigteen meesha ridwaan waa mahadsan tahay waxaan maarata kooxahaan durdurhaan durduban international aan idhahda waxaan nahay caadiyan tobaneeyo qof ayaan nahay sideed musician heesa iyo muxuu ahay managerkooda aniga ah maamilihii guuda marka caadiya markaan dibadaha ku wareegayno oo yurub kale waxaa noo suurtagalay ina maarata saddex toban kooxdu noqoto ilaa maarata labaiyo toban saddex toban aan noqono oo ay heesayaal kale iyo fanaaniin kale markaasaan rukuud galayno sida maarata dhawaan maarata yurub aan ku wareegayno o kaleeto xayub sharaabi iyo muxuu ahaye ishee cabdinuur alaale ta haddaba haddaan usoo noqdo charles cafe iyo habeenka dhaweyto waxa waxaa kasoo qayb galay barnaamijka barnaamij weyn ayuu ahaa dadka kasoo qayb galay waxay ahaayeen ilaa iyo afar boqol shan boqol ku dhawaad boqolkiiba toddobaatan waxay ahaayeen dadka ingiriiska waddanka udhasheeya ama aan idhahdo caddaan ah iyo xoogaa yar labaatan percent oo soomaali ah waa gartay marka ujeedadiinu maxay tahay ma musigii soomaalida ad rabtaan inaad soo noolaysaan oo dadyooga kale caalamka aada usoo bandhigtaan wallahi waxaan waxaan u isticmaalaa dhaqankeena iyo musiga kooxdan sidii hubka dhaqanka waa hubaan ku dagaalgalno oo aan magaceena aan isleenahay ku wanaajiya oo ummaddan tusa caalamkay nagula nool inaanan maaragtay waxyaalaha nalagu yeeryeeray aada xun oo aada ii dhiba sida piracyga iyo gaajo weeyaan iyo civil war iyo waxyaalaha ankaasa oo inta badan aad arkaysa inaan maaragtay maxaa newspaperska cad maaragtay ajanabiga mediahooda aanayna amaanin ayaan waxaan isleenahay inaan bedelno bal maaragtay mawqifka nila haystaan waxaan rabaa waa gartay kooxda durdur markii la fiiriyo sideetameeyadii ayay soomaaliya caanka ahayd heesihii lagu yaqiinay ma qaadaan kooxda durdur absolutely waan qaadnaa heesihii lagu yaqaanay durdur waan qaadnaa heese cusub baan ku darnaa for example muxuu ahaaye heesaha helew heleelo iyo muxuu ahaaye yabaal iyo heesihii badnaa lagu yaqaanay saardow qaadi jirtay waan qaadnaa heesihii bastow qaadi jiray waan qaadnaa taas waa waxa maarata tiimkayga aan wadno weeyaan maarataaunahay waa garta marka magaca maxaa ku xulateen ma dadka ajnabiga dib usoo xasuusinaysaan kooxdan oo mararka qaar laga yaabo inay raadin karaan ama ay heli karaan waxa ay tahay may wallahi runtii haddaan runta kuu sheego magacan annaga waxaan la baxnay waxay ahayd labadii kun iyo tobankii ilaa labadii kun iyo sagaalkii waxaan ku bixinay magacan taariikhda sida de walaalahi waa noolyihin alxamdulilah markhaatigana ka ahaayeen magacan horta anaa saddex magac ayaan keenay anagoo shirayna oo kooxaanaan noqono ku shirayna guriga qoomaal harow ku yaalla marka waqtigaas harow u deganaa waxaan ahay aniga maxamed karaama qoomaal cali atore maraykan markaas nooga yimiday cumar tesiyow xasan xujeeri baadugu dhowr qof waan badnayn waxaan markaa muddo isdaba soconay macaamari musal ay naga caawinaysa sidii aan u heli lahayn meel life aan habeen kasta uga tumo oo maarata london ku taal maadaama shacab badan degiin si aanu heesaa cusub iyo dad kal cusub xataa aan usoo kordhino marka magaca saddex magac ayaan u barboos gareeyey markaan meeshaa fadhinay waxaan ku yihi maaragtay hilaac inaan u bixino kooxda aan abuurayno muxuu ahay hilowle iyo muxuu ahay inaan maarata durdur la baxno gaar ahaan aan u sheegay marata inaan durdur jeclaan lahaa maadaama kooxdii aan anigu maarata aan kusoo koray aan kusoo barbaaray ay tahay dee dadka meesha ila fadhina badankooda kooxdii durdur ay ka tirsanaayeenba marka heesihiina waa kuwa life ah oo qalabka aad tumaysaan meesha ayuu idin yaalaa wallahi waa qalabku amin waxaan mabaan dhex galeenba haddaan live music aanan maaragtay aanu ahayn sababtaan live music usoo nooliyey kooxdan usoo nooliyey waxa weeyaan waxaa sii dhammaanayaba inaga keliya maha bal caalamkii madoobaa dhan waxaad moodaa baryahan dambe funkii inuu isbedelay oo lagu lugooyey dadkii hip hop waxa la yidhaahda iyo yo nickers iyo yo this iyo yo dad iyo c d yaroo loo tumo computer yaroo loo jigo la fadhiisto marka funki dhadhankii iyo nahdii baa ka tagtay sidaa darteed waxaan jeclaystay war caddaankaba way haystaan kuwoodii yaraa carurtooda iskuulka ku baraane maxaa innaga noo diiday waxayna u baabinaynaa markana silsilada meeshay qabsta waxay tahay maanta haddaan tusaalahaan kugu soo qaado ridwaanow daraamiistahayga saciid xuseen wey waa beri national band kenya qofaan ku bedelo maanta soomaaliya oo yurub ii jooga waa yaryahay oo professional levelkaas ka gaarsiisan gitaristayaashaan haysto cumar iyo naabil oo kaleeto anad maarata calatoor hadda iga dhoofay way adagtaysaan ku bedelo qof afraad ma soo heli karo so that's how rare ay aad iyo aad maarata ugu yar yihiin waa gartay fanaaniinta marka kooxda hadda inta badan een dadka ajnabiga u tuma ee ama london ha ahaatee ama magaalooyinka kale aad tagtaan haddii ay jiraan oo wax kaa weydiin doona ha ahaatee yaa ka mid a magacyada fanaaniinta
markaan aan dhofno for example imika مريم مسلوكر وفنادي انترناشونال الصوماليه وفنانيت كلي سميه ماركه الى بول ريكورد كجرا ايضا ما هيست كوخ صوماليه انا كوخ سو markaan tuurayno hadii aan kontakti soo helno festivalada waan tagnaa مريم مسلوكر maartay aan kooxdii markaan isgaraysa oo maartay ugu haysta sidoo kaleeto haddii maartay festivaalo waaweyn jiraan xariib sharaadi hadda waxaan la shaqaynay muddadii u dambeysay sanadkii u dambeeyey ilaa saddex waddan waan la tagnay bortugiiska waan la tagnay jermanka wuu nala socday amsterdam unfortunately wuu noo maarta on time baan maarta waqtigeeda hadda kasoo tagtay laakiin that's how maarta aan u shaqayno waxaan raadayna talankii iyo dadkii ani waxaan rabaa inaan soo celiyo how soomaaliya ay dareemi jireen dadka soomaalida waa garta marka marka aad tumaysaan heesaha soomaaliga dadka idin daawanaya ee kasoo qayb gala ma wadamaday ku kala xiran yihiin tiradooda mise mar walbaba tiro aad ku xisaabtantaan ayaa jira oo dadku ay tigidho kusoo galaan ama ama haddii ay tahay wax maaragtay bilaash ay kusoo geli karaanba
caadiyan inta badan waxaan aan jeclay kontraageyga waan sii qatintaa dadka aan muusigan u tumo kooxdan aada u danaysana maaha dad soomaaliyeed mowqifkeygana saas ah waxa weeyaan contract baan samaynaa contractaasaanu qaadanaa waxayga waan sii qadimanaa kabacdi waxay tigid usoo gelaya xaysiintooda waxaas iyaga dadkaas maata barnaamijka organize garaysa ayaa iskale koox ahaan aniga xayu sharaabi maadaama saddex waddan nagala shaqeeyey xayu sharaab kooxduu nagu jira hadda waa part of the team buu kamid yahay muxuu ahay fadmina waa lead singerkayga waa heesaagayga koowaad oo maaragtay kooxda maarata hogaamiyada ah waxaa jira markaa kooxda laftigeeda saal xariiri oo bongisteena oo afar sano iftin original ah wuu heesaa waana bongiste cumar tayso waa gitaarista kooxda waana heesaa oo de waad wada taqaanaa cumar tayso heesihiisa dadka dhalinyarta aad bay uga helaan yusuf nasha isaguna ku jira oo isaguna maaragtay heesaa oo vocalista ah keyboardistana ah so taasi kooxda maarata waa koox music talent ah سعيد حسين ودرامر sometimes عودك أيو عيارة ومارتي مركان فيستيفالات سمينو حتى عودكي يا سيدي سال حرير بونكي مارتي دقكي تراديشنال لوت أي رادان دقالبو ساسان مركا ساسان كوحدي الفرد ستايل وطاي
هاساها مركا عاد سلادا هاي ويحي سيان دتك أجنبي عاد برتين أما mararka qaarkood ay fahmi karaan qaabka ay u dhacayaan heesaha iyo laxanka iyo kolley idinkaa yaqaaneen maxaa ka mid ah heesaha dadku ay xiiseeyaan heesaha dadka qaarka biniaadanka badankooda u abiil garaya even carruurteeda yar oo maarata lix jira ayaa waxay qaataa heesa dileya adaale dileya those kind of hit waa heesa hit ah oo traditionally ay jecel yihiin بلدي وحد مو كان موسيقى نيو سومالي ما تكاشي دم غوري كيان dadka cadaanka aan idhaahdo Europeanka ee rhythmka iyo laxanka iyo saanka ku jira iyo the way dhaantadeeni iyo niilkadeeni iyo wixii dhan la isku dhexgeliyay they, they love it so much they cannot have enough waxaa xiisaa labaatan jir yar oo cadaana madax suur waxay u dhaqaan si ay markii life saas ugu yeeshaan kooxdu aad yaabaysid
haddii leeyaa ka sokow heese kale ma jiraan oo aad leedahay waa la xiiseeyaa yabaal baa ka mid ah heesta yabaal yabaal baa daaraaran taas kaleeto oo maarta faadimina ama hadda maarta ku haysto ayaa iyada ka mid ah waxaa jira si the thing is waxaa jira maaragtay xataa annaga waxaan caawina masaacida xataa record labels ayaa jira maaragtay nagitaar oo heesahani fidiyey oo iyaguna maaragtay dadkii gaarsiiyey warbaahinta sii gaarsiiyey annaga afar heesood ayaan b b cda u duubnay b b cda maxaa ingiriiska aan u duubnay oo soomaali ah oo heesihii soomaaliga ah waxaa meeshaan uniquely aan proud ku ahay adoo af soomaali ku heshiin baab ku yahay oo lagu qiimeynayo oo luuqadaadi ay ku raacsaneen biniaadamka shinabiga waa yahay marka la eego koox noocan oo kale ah wadankiina dhibaatooyin ayaa ka jira waxaa laga yaabaa inay dad badan isweydiinayaan yaa taageera kooxdan durdur ee doonaysa inay dib usoo nooleyso muusigii soomaalida marka xageed ka heshaan kaalmo ama taageero wallahi ridwan aad baan ufaraxsanay su-aasha weydiisay anitu for the record dadku waxaan rabaa inaan u sheego kooxdan waxay ku dhisan tahay waa lafdhabartayda xoogayga aniga iyo akiilo iyo saaxiibada iyo cabdilaahi kooxda maarta tiimka ka mid ah annaga ismaalgelina annaga isdaqaalgelina inta badan aniga culays badan ugu dhaca cid kale oo aan wax ka helna ma jirto laakiin nasiib wanaag hadda we make an impact maxaa maxaa la yidhahda waa noticeable waa nala notice gareeyey so therefore shaqooyin baan helnaa bishii waxaan helnaa laba shaqo saddex shaqo shaqo mararka qaarkood afar shaqo aan helnaa markii hore aan maaragtay aan cidnana aqoonin ama maaragtay aan mar markiisa abaabuli jirnay oonu xoogaa is oran jiray bal xoogaa dhaqaale yar aruursada cidna caawisa laakiin ma jirto waxaanse uniidka aan dadka ugu bishaaraynaya soomaaliyeed marka aan maaragtay runta la joogsada laisxaasibaynin this is waa the only koox keliya oo laana oo miiska oo jirta oo soomaali ka dhalatay hadda waqtigan xaadirka oo qurba joog ah way way jiraan wixii karaoke aan odhan jirnay keyboard lagu heesay iyo muxuu ahaye caanka like koox live set ah oo u dhan yihiin waxeedii oo live music kaygu bala garaaci karso professional intaas lig ay ku jiraan kooxda durta keliya waya ugu dambayn muxuu yahay marka qorshihiina hadda maxaa idii qorshaysan
waxaa horta waxaa kolley wixii ilaahay nabad xun baa nagu dhici doona laakiin aniga balankayga waxaa yahay aniga asli baan ahaan as managerkoodii iyo revivalista ninkii maarti abuurka lahaaba waxaan ku hamiyaa inaan derbigan shabiyo ka xiga kooxaha soomaaliyeed iyo fanaaniinteena soomaaliyeed inay noqdaan caan oo international ay noqdaan muhiimadeedu waxa weeyaan kooxda inaan adaabka ku haraatiyo si caalamku uu kooxeena dambe soo socdaan ay u gadmaan oo loo barto waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga liban toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya liibaan saalax caalin oo ah guddoomiyaha kooxda durdurbaan inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo idinle nabadgelya